Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah nin toban iyo kow sano ka hor loo xirayay inuu iska dhigay taliyo booliis oo la sii daayey dowladda ismaamulka mandheera oo raashin gaarsiisay ee saddex kun oo culimo ah soomaaliyana waxaan in haynaa ee imaaraadka iyo soomaaliya oo beeniyey inay isku dhici gaareen diyaaradaha emirates iyo sidoo kale etoobiya airlands kulan wacan mar kale waa jimco taariikhdu waa sagaaliyo labaatanka bisha saddexaad ee maarsa sanadka labada kun afariyo labaatanka qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada maxkamadda magaalada naivasha ismaamulka naakuru ayaa xabsiga kasii deysay joshua wiyangojo ninkan ayaa markaasi la qabtay sanadii labada kun saddexiyo tobankii xilligaasi uu sheeginayay inuu yahay sarkaal sare oo ka tirsan booliiska dalka waxaa lagu soo oogay dacwad la xiriirtay in uu dhaca geystay isagoo awood adeegsanaya inuu si sharci darra ah ku helay dariiska booliiska iyo sheegashada kamid ahaanshaha ciidamada ammaanka waxaa gacanta lagu dhigay kadib markii la ogaaday inuu amaro siiyey qaar ka mid ah askarta wadanka ee rift valley iyo nairobi isagoo iska dhigayay taliyo booliis hase yeeshee garsooraha sare ee maxkamadda naivasha nathan luuta ayaa markaasi sheegay in uu xor yahay maadaama qaar ka mid ah markhaatiga ay ku guuldaraysteen inay maxkamadda kasoo hormuuqdaan halkaasina aanan lasoo bandhigin cadeymo isaga ka dhana oo horey loo cuskanay dowladda hoose ismaamulka mandheera ayaa deeq raashina u qaybisay ilaa saddex kun oo ka mid ah culimada mandheera cabdikafaar cumar ibraahin ayaa qodobkani faahfaahinay dowladda ismaamulka mandheera ayaa deeq raashin ah oo loogu talagalay afurka bishan barakaysan ee ramadaan ku wareejisay culimmada ismaamulka mandheera barsaab ku-xigeenka ismaamulka mandheera doctor cali macalim iyo mas-uul ka tirsan wasaaradda horumarinta bulshada ee ismaamulka ayaa sheegay in raashinkan ay ka faa'iidaysan doonaan saddex kun oo sheekh oo ku kala sugan guud ahaan deegaanada ismaamulka isku jirto culummada si gooni ahaan saddex kun household oo qof oo culummo ah oo isku jirto waxyaalaha muhiimkaan saarayn annaga manifestoga in arrimaha diinta ku saabsan waay dowladdan aadaan muhiim u saaraynaa maxaa yeelay beriga aan aan kambaynka samaynayna celwaaq moogtahay xoogoo afgaran waa kusoo yarbartay waxaan ka dhahay culummadaan saan oo kale ula kulan marka waxaan dhahay war adinka horta culumayso oo adinka aayadda qur-aankeeda oo ulul amri ka sheekaynaysa soo saas mehen adiic allah wa adiicu rasuula ulul amri nink soo ma waxaan ku dhahay ulul amriga la sheegaaba adinka waa culummada adinka haddaad madax xun soo doorateen mas-uulnimadiin ee xumaatay maxaa yeelay nin kasta oo culummay dadaa ku xihan arrimahan oo raashinka oo culamaa iftaarka aan hooshana ka qabanaynay alxamdulilah maanta waaba ku guulaysanay elwaaq iyo baanisa iyo taakaba iyo raamo iyo lafi raashinta kulli alxamdulilah waa kala qaqabinay marka waxaan sadhaxnay maanta deputy governorkeen maadaama meesha magaalada noo joogo marka insha allah in asigana soo dhoweyno oo hooshana isla qabano oo wixii culamaa maanta loo qabtana maasha allah isla qabano marka insha allah idinkana ducadii noo sii wada insha allah dowladda usoo duceeya dhanka kale qaar ka mid ah culimmada mandheera ayaa uga mahad celiyey dowladda ismaamulka raashinkan afurka ah ee ay soo gaarsiisay in loo sameeyo culimmada afur gaara loo sameeyo afur ku filan loo sameeyo aad ayay ugu mahadsan yihiin maanta shaqadaas waan ku jirnay waan u joognay dhammaan intii kaloba hadda waa manaynaa waa lagu dhawaaqayaa laakiin shaqaynteeda iyo hagaajinteeda dhammaan sabkoontiyada dhammaanteed inuu gaaro oo culummada meeshai joogaan ama macalin dugsi ha ahaado ama madrasa ha ahaayo dhammaantood inuu afurkaas gaaro waana afur qiimo leh oo fiican oo macalimiinta ku filan marka insha allah waxaan leenahay dowladda countiga aad ayay u mahadsan yihiin garashaas ay garteen in ay inkastoo culummada tahay madaxii ama hogaankii shacabka ay tahay haddana si gaar in oo loo xuso oo si gaara fur gaar dowladda ugu samayso waa waxaan culummadana sharaf ee mahad celin waa un annaga warkaaynu kusoo dhowaada markas rawda rashiinkan iyo saliiddan meesha taalla waxaa ay countiga ugu tirigashay ee, culimmada iyo madaarista iyo im- a'immada iyo muwaadiniinta looga tiragalay waan inka gadoonnay waadna mahadsantihiin aad iyo aad baad su mahadsantihiin khayr allah in siiyo waa iftaar aad u wanaagsan kunoo qof oo culimmada county madheera ah dugsiyada iyo madaarista iyo mu'adiniinta iyo a'immada madheera county afarteeda gees raashin loogu talagalay inuu gaaro waayo hadda een, xaafaddan dad yaroo kooban oo ka mid a raashinkeedii baa meeshan yeelo ishiin ay qabanaysaa waa taqriiban laba boqoloo ruux raashinkood oo macallimiintaas dadkaas aan idiin sheegay macallin madrasi macallin isku- ee, madrasi macallin dugsi iyo mu'adin iyo imaam intaan ayay ka kooban yihiin barnaamijkan oo maaragtay maanta looga talagalay culummada keliya looga talagalay eh, oo iftaar ah oo insha allahu tacaala ay noo faahfaahin doonaan dowladda ay maaragtay ugu talagalashay culummada ayaa maaragtay maanta farxad buuxda noo ah inaan maaragtay dowladda aan ugu mahad celinno ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiisa ka bacdi
si kastaba ha ahaatee raashinkan ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona macallimiinta dugsiyada qur-aanka kuwa madaarista muwaadiniinta iyo imaamyada masaajidda ee ku kala sugan lixda deegaan baarlamaaneed ee ismaamulka cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
dowladda soomaaliya iyo shirkadda diiradaha ah ee imaaraat ayaa labaduba waxba kama jiraan ah ku tilmaamay war ay baahisay hay-adda duulista iyo sidoo kale madarada somalilan oo sheegaysa inay isku dhici gaareen diyaarado ay leeyihiin imaaraat iyo sidoo kale ethiopian airline afhayeen u hadlay shirkadda diiradaha ah ee imaaraadka ayaa sheegay in diiradoodu aynan la kulmin wax khatara waqtigii ay somalilan sheegtay oo ahaa maalinkii axadda ee labaatan iyo afartii maaj hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa iyana markaasi xaqiijisay in ay labada diiradood isku jiha u duulayeen islamarkaana ay imaaraad kasoo duushay nairobi una socotay dubai halka ethoobian ireland ay kasoo kacday adis ababa una socotay ee, wadan kale ama markaasi ee india hay-adda ayaa sheegashada somalilan ku tilmaamtay been abuur ah etoobiya ireland iyadana dhankeeda kamayna jawaabeyn run ahaanshiha warbixinta somalilan iyadoo somalilan ay sheegtay in ay la hadashay duuliyaha etoobiyan ireland si ay u siiso xogta khatarta shilka somalilan ayaa sheegtay inay isku dhici gaareen diyaaradaha imaaraat ee iyo etoobiya ireland mix maalinimadii axadda kadib xog qaldan oo ay howla ee hagayaasha muqdisho siiyeen somalilan waxay sheegtay inay la hadashay duuliyaha etoobiya ireland islamarkaana ay ka badbaadisay isku dhaca ama shilkaasi diyaaradeed ee dhici gaaray dhankaasi iyo ee caalamka dhegeystayaal waxaa markaasi ee ra-iisul wasaaraha idhaahdee israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in ciidamada milatariga ay isku diyaarinayaan inay gudaha u galaan magaalada koonfureed ee rava si ay halkaasi uga bilaabaan duulaan dhanka dhulka wuxuu helada maxaabiista ay gacanta ku dhigtay xamaas u sheegay in sida keliya ay dadkooda dib ugu heli karaan xorriyadu ay tahay cadaadis militari netanyahu ayaa bayaan ku sheegay inay qabsadeen waqooyiga marinka khaza iyo qanyuunis waxa uu xusay in tallaabada xigta ay tahay inay magaalada rava ku qaadaan duulaan militari oo dhinaca dhulka ah qodobkaas dibada ugu dambeeyay warkii subaxood kala socoteen idaacadda stafm codka goolka waqooyi barood ku mahadsantiin dhegeysigeena tan iyo intayn dib u kulmeyno nabadhaad